wasaaradda qorsheynta jubbaland iyo qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland ayaa waxay maanta kulan ku yeesheen magaalada kismaayo iyagoo ay dibi ogis ku sameynayeen qorshayaasha usoo qabsoomay wasaaradaha ka howlgala jubbaland intuu socday kulankan ayaa waxaa lasoo bandhigay qorshayaal mudan in la hirgeliyo sanadkan cusub iyo waxyaabihii usoo qabsoomay wasaaradaha qaybta kaha kulanka ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laisla eego qorshayaasha u dejisan wasaaradaha jubbaland
qorshuhu waa waxa keliya oo wanaagsan la rabo in lagu gaaro hiigsiga la rabo in la gaaro laakiin qorshuhu wuxuu muhiim yahay laba jeer oo keliya markii qorshihii lasoo dhigtay dib loo eego la fiiriyo maxaa noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin maxaan rabnaa inaan ka baranno wixii aan noo qabsoomin sababahay noogu qabsoomin iyo inaan fiirino sanadka soo socda ilaahay idinkiisa haddaan noolaano waayahan dee qaflaaba loo dhintaay haddaan noolaano maxaan rabnaa inaan qabanno isku soo duuduub intaasoo shaqo ah iyo kulan iyo aragti dhammaan waxay saldhig u tahay inaan wax u qabanno bulshadeena waxaa markaa aasaas u ah laba shay kow waxa aan rabno inaan qabanno ama aan rabno inaan qorsheyno ama aan rabno inaan dib u eegis ku sameyno inay naga tahay wax saxa oo daacada oo aan rabno ummaddeena inaan ugu shaqeyno wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee jubbaland maxamed cusmaan jaamac oo shirkan furay ayaa soo dhabeeyey wasaaradaha qeybta kaha kulanka
aad ayaan ugu faraxsanahay shirkan maanta aan ka soo qayb galnay inaan maarta furno shirkaas oo ku saabsan sanadkii tegey waxyaalihii la qabtay ee bahwadaaga wasaaradaha ay la tahay unisef in lagu fiiriyo sanadka soo socdana wixii khaladaad u dhacay lagu gudbo aada iyo aad ayaad aan ugu faraxsanahay shirkeennu wuxuu rabaa in aada loo daraaseeyo wasaarad walbana wixii caqabad ahaa ee kala imaaday ama ay wanaag ay samaysay inay soo caddayso oo sharaxaad ay naga siiso in sha allahu tacaala unisefna tiimkooda ee doctor maria ay hogaaminaysana aad baan ugu mahad celinayaa haddii ay nala joogaan intii waktiga ay ka dhammaanayso